aniga waa haashim maxamed cilimooge looyarka wajeer county una dooda xuquuqul insaanka reer wajeer waxaan maanta aad iyo aad aga xunnahay nin walaalkeen oo m c ega deela ah oo habeen hore nairobi laga afduubay lalaacsan yahay arrintaas aad aan u cambaaraynaynaa waddanka kenya waa waddan sharci ka jiro awoodda waddankan looga taliya shacabka kenya ayaa iska leh northern kenya muddo dheer waxaan ka dagaalamaynay dhallinyarteenna iyo dhulkeenna inuu amni lahaado argagixisadana ay saamayn nagu yeelanin waxyaabaha aan football tournamentska faraha badan u qabanayno wiiggii hadda daraad soo dhammaatay waxaan ku jirnay wiig idil oo tababarna lagu siinaya in ma aragtay nidaamkii bulshada iyo dowladda laanta ammaanka laiskugu xiri lahaa oo xuquuqdul insaankana ma aragtay loo ilaalin lahaa abductionskan kenya wuu ku batay sidii kacaanka jenziiga u bilowday waddankii ixtiraam darraa ka dhacday ninka inspector generalka booliiska ahaa ee waddanka u weynaa yaa maxkamad toddoba yeer intay u yeertay maxkamaddii waxaana jirin ka soo qaaday waddankan waa sharci jir dowladda waxaan u sheegaynaa waxaa waajib oo ka saaran hantida ee maalka dadweynaha inay ilaaliso haddana shaqadeeda way gebtay dowladda waxaan annagoo shicib ah aan u sheegaynaa ninka walaalka eh haddii wax lagu sheeganayo maxkamad ha la keeno in nairobi laga afduubo waxay tusaysaa sharci darrada waddankan waddan booliis iyo muruqeed uu ka taliya maha waa waddan awooddiisa looga taliya shacabka kenya dadkii aan doorannay yayna maalan annagayna maalan in maaragtay meelaha laga afduubto waa wax aan aad uga xunnahay dowladda hanaga soo jidbaxdo gar baan ku haysanaay ma aha marka koowaad oo qof la afduubo revolutionkii jenziga siduu u dhacay from june 25th july iyo agast ilaa hadda afduubid sharci darre ayaa socota war waddanka miyuusan sharci jirin madaxweynaha miyuusan ku dhaaranin inuu amniga waddanka sugaayo aaw amnigi iyo dantii loo doortay aawe sidan maxay tahay anigoo shacib ah seen kalsooni ugu qabaa dowladdayda haddii ninkii aan doortay waddada lagala baxay amnigiisuu ku sugnaana marka arrintan waa inay dowladda ka hadashaa cabsi weyn baan qabnaa sababto ah markay dhalanaysay yaa meeshan wajeer county waxaa ka dhacay nin ganacsato oo weyn yaa meydkiisa bannaanka lasoo dhigay ilaa hadda meeshuu aaday iyo wuxuu dilay noolama sheegin tanaa hadda taallaan marka hore shiciba ay haddee ganacsato hadda madaxdiibaa waddooyinka laga qaadanaya magacayga waa faadumo yuusuf waxaan ahay dadka bulsho olole bulshada wajeer runtii maanta waa maalin xanuun badan saa'id baan walaahi xanuun baan haayo annaga reer wajeer haddaan ahay haddaa xasuusataan ninka walaalkeen ah yuusuf m c a deela oo rumaca dheer tolfiyow asagoo nairobi jooga ayaa la afduubtay horta ilaahay u fududee dad badanoo u soo ducaynahayaan codsi waxaa waay anaga wajeer su-aasha laisweydiina waxaa waay wajeer kuwa qabalka waqooyi bari kenya ka mid maaha miya dulmiga shaksiya loo qof hadduu dembi galo waxay maxkamad u joogto taas waay xafiiska waxaan rabnaa inspector general xafiiska horta shaksi maahan hadduu nin diiday waa xafiisaa jira kolley hadduu nin sharciga u diiday inuu maxkamadda amarkeeda gudbin waxay noqon doontaa intee la aadi sababta ah waxa lagu kala baxo dadka kala saar waa maxkamadda maxkamadiin haddaaba qofkii la maxkamad amar ay siisay dad maqan dartood tii kumbaay daba raacaysa haddana waxaan rabnaa biidnillaahi kariim arranka reer wajeer haddaan ahni waan ka qayroonaynaa waan ka xanuunsannahay waan cambaaraynaynaa tii ugu daran so waxaan rabnaa inaan sheegno mudanaha horta allah u fudeeyo horta ilaahay u fudeeyo dad badanoo u soo ducaynahayaan